Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Abdicasiis Maxamed Laftigaleen ayaa dhagax dhigay xarunta tababarada macallimiinta Koonfur Galbeed oo laga dhisayo magaalada Baydhabo. Munaasabadda dhagax dhigga madaxweynaha ayaa waxaa kala qayb galay Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Marwo Sahra Cusmaan Axmed, Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada Mudane Xasan Maxamed Cabdikariin, Guddoomiyaha degmada Baydhabo Ahmed Duqa, degmada Mudane Cabdulaahi Cali Watiin iyo mas'uuliyiin kale. Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Marwo Sahra Cusmaan Axmed ayaa ka warbixisay dhismaha xaruntan.
xarunta tababarka ee macallimiinta xaruntan waxay aad iyo aad muhiim ugu tahay koonfur galbeed especially because so far waxaa training gareynay eh, kun iyo labo boqol oo macallimiinah xaruntan waxay noqon doontaa oo ka wada imaado stateka oo dhan deg- degmooyinka kaleeto oo dhan halkaana lagu waxeeyaa waxaan haysanay eh, xarun tababar oo yar oo kumeel gaar ah oo ku samayn jirnay trainingkaas marka alxamdulilah tookadan waxay noqonaysaa xaruntan waxay noqonee jiifay leedahay oo nim- maxaa la dhahaa macallimiinta gabdhaha iyo macallimiinta wiilasha ay helaan meelay ee, ee, available u ah ay ku nastaan ama ma- maalmaha ay joogaan tababarka loogu loogu helbgarayn doono marka waxaan aad ugu mahadinayaa g b e iyo ee, wasaaradda federaalka oo naga caawisay in maaragtay xaruntan available ay noqoto aadaa mahadsantihiin madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigaleen oo dhagax dhigay xaruntan ayaa bogaadiyey wasaaradda waxbarashada dadaalada ay u wado sidii loo horumarin lahaa waxbarashada iyo tayada tacliinta sare ee maamulkaasi cabdisalaan ilaahay baa mahadle ee, maanta noo suurtageliyey inaan dhagax dhigno xaruntii tababarka macallimiinta koonfur galbeed oo muddo dheer ee, dadaal badan ay ugu jirtay wasaaradda waxbarashada sidii ee, lagu loogu heli lahaa xarun ee, macallimiinta lagu tababaro maantay ayaa ilaahay noo soo fududeeyey laguna guulaystay in la dhiso waxaan rajaynayaa in macallimiinta koonfur galbeed ay heli doonaan xarun tababar iyo deegaan ay aqoon kororsi ku samaystaan waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada iyo cid allaale iyo ciddii naga kaalmaysay oo fan ka bixisay ee, oo ay ka mid tahay salwa iyo hay-adaha kale oo kaalmada dhaqaalaha ah bixiyey intaba waa ku mahadsan yihiin sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa mashruuca ee, kambaniga la siiyey oo la rabo inuu asagana oo wax qurux badan oo wanaagsan dhiso oo u dhiso ee, macallimiinta ayaan rajaynaynaa aada iyo aada u mahadsantihiin shaqo wanaagsan sharaf iyo ee, karaamay noo tahay dhagax dhiggaan maanta dhismaha xarunta tababarka macallimiinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa door muhiima ka qaadan doonta horumarinta waxbarashada iyo tayada aqoonta barayaasha maamulkaasi